kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada nagala jaan qaada oo meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan habeen wanaagsan ayaad leedahay qodobada wararka habeen ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya wafdi ballaadhan oo hogaaminaya ayaa maanta si ballaadhan lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xadhigga ka jaray dugsiga hoose dhexe ee agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhowaan si casriya loo dhisay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada garoowe booliiska gobolka banaadir ayaa howlgallo ku qabqabtay kooxo burcad ah oo isugu jiray rag iyo dumar oo qaarkood isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya somalilanna waxay heegan buuxa geysay ciidamada ammaanka ama booliiska kadib markii laga cabsi qabo inay mucaarad ku bannaanbaxyo sameeyaan imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee galmudug oo maanta la soo gabagabeeyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacan akhyaarta hawada nagala jaan qaado oo meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogaan waa habeennimo talaad oo sii galbanaysa arbacana soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay koob iyo soddonka bisha shanaad laba kun labaiyo labaatan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisii u horreeyey ku tegay magaalada baydhabo ee caasimadda ku-meel gaadhka ee koonfur galbeed soomaaliya halkaas oo madaxweynaha si ballaadhan loogu soo dhoweeyey wufuud hore oo shalay soo tagtay iyo shacab kala duwan oo magaalada baydhabo ayaa garoonka diyaaradaha ee baydhabo kusoo dhoweeyey madaxweynaha soo dhoweynta kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa halkaasi ka hadlay waxayna yidhaahdeen federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhoweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jacayl ay ku jirto sharaf weynay noo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah isaga oonan weli aanan xilliga calimasaarkii aan la gaarin kormeerka ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka soomaaliya iyo isteydyada dhan aan kow noqonnay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne soo dhowow waddankaadii dadkaadii ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in soomaali heshiis ah duniyadana heshiis la ah aada waddo ay kaala shaqayso heshiiska soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda soomaaliyeedna aan hormuud u noqonno hadduu ilaahay yidhaaho intaas waxaa dheer sida lala socdo muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey go-doonka joogtada ah oon kala go' lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku haayo shabaabka aaday dadku u saamaysay barakac badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu ilaahay baa abaarta bixiye ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oy tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyola-aan waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku haayo intaba marka waxay noqon doontaa insha allahu tacaalaa inaan hadduu ilaahay yidhaaho aan ka shaqayno madaxweynaha iyo dowladda federaalkana ay garab weyn nagu siiyaan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow aada iyo aada u mahadsan tahay si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonnaa bulshada reer baydhabo qaybaheeda kala duwanaad la kulmi doontaa bulshada reer koonfur galbeedaad la kulmi doontaa culimmadeeda odayaasheeda dhaqanka ururada bulshada dadka tabaalaysan kuwa soo barakacay kuwa duruufaha qabo kuwa maxay ahaydey kugu kalsoon intaba waad la kulmi doontaa hadduu ilaah yidhaaho aada iyo aada u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan eena lagu soo dhoweeyey aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaa kadib magaalada baydhabo caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsan yihiin magaaladan magaalo taariikhi ah soomaaliya taariikh badan ku leh duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye waxaan u soo booqannay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabeyn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay qo- labada qodob waxay kala yihiin mid waaye ee nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo soomaaliya heshiisa dunidana heshiisla ah Ee, waxaan rabnaa soomaalida inay heshiiso Ee, nabadduna ma- degaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiinta uu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka soomaaliyeed soo dhoweyntooda meesha sababahan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay waxaan rabnaa ee, ku baaqaynaa arintaas Ee, waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo laysqalbi xaarto fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doonno dalkoo dhan ma aha baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doonno waa middaas haddii alla yidhaa soomaali heshiisaan rabnaa markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkana waa la heshii karnaa
markana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xadhigga ka jaray dugsiga hoose dhexe ee agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhowaan loo dhisay qaab casri ah ra-iisul wasaaraha oo hadlay wuxuu yidhi Een, marka hore waxaan rabaa allah subxaanahu wa tacaala inaan waalidiintii darteen ugu naf waayey inay nafaheenna iyo nafteenna ay difaacaan oo dhalay caruurtan maanta aan halkan ku hayno ilaahay naxariisi janno ha siiyo allah subxaanahu wa tacaala awooddaas ka leh runtii la-aantood maanta annaga halkan ma joogneen sababta ay u dhinteen oo loo beegsaday waa darteen haddaan annaga meelahaas ay ku dhimanaya aan annaga joogin maanta ma aysan dhin- dhinteen marka carruurta waxaan leeyahay aabayaashiin iyo waalidiintiin waa idiin joogaan waa dadka halkan fadhiya shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof kasta waajib ayaa ka saaran carruurta ah ee waalidiintooda ay u dhinteen daraaddeen in laga warhaayo oo isha lagu haayo la koriyo waa waajib diini ah oo muqadas ah oo na saaran marka waxaan leeyahay carruurta mustaqbalka waad ogaan doontaan insha allah idinkana wadadaas oo kale inaad waalid u noqotaan ayaa rajeynaya markaad weynaataan markaan annagana booskaas ka baxno marka taas waa taas waxaan leeyahay een, waxaan u mahadcelinayaa Een, dadkii dhammaan ka qayb qaatay dhisidda iskuulkan waxbarashada ah wasiirka waxbarashada oo ballan qaaday inuu wax kusii darana waa uga mahad celinayaa waxaan leeyahay carruurtaas waa carruurteennii insha allah carruurta waa ka warhaynaynaa insha allah een, ilaahayna qalbigeena kama saaro mar kastana waa ka warhaynay haddana waa ka warhaynaynaa intiina kalena iyo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha loo soo gurmado carruurta agoonka agoonta ah ee meel kasta ay joogaan ay ugu horeyso caruntan booliiska agoonta booliiska ha loo soo gurmado gacanta ha lagu hayo waa caruurteennii waa ubadkeennii insha allah iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee jenaraal maxamed abshirna waxaan leeyahay in qeybo kale lagu sii daro secondary ayaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan
markana dhankaas iyo garoowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta si ballaaran ugu soo dhoweeyey kadib markii looga adkaaday doorashada shan iyo tobanka mey uu ka qayb galay islamarkaasina maalmihii u dambeeyey uu safar ku joogay dalka kenya gaar ahaan caasimada dalkaasi ee nairobi waryahayaga noga soo warama garoowe maxamed xuseen dheere ayaa warkan soo diray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka mid ahaa musharaxiintii uu damaca uu uga jiray madaxweynaha federaalka doorashadii dhacday bartamihii bishan mey ee sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada garowe waxaana garoonka diyaaradaha ee caasimadda kusoo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka puntland guddoomiyaha golaha wakiilada iyo mas-uuliyiin kala duwan deni oo soo dhoweyn kadib warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka ayaa soo jeediyey in la iscafiyo kadib ismaandhaafkii ka dhashay doorashooyinka federaalka intii ay socdeen xaaladda abaaraha ee dalka iyo doorashadii looga soo adkaaday madaxweyne soo dhowow soo dhoweynta reer puntland waad aragtaa maanta indhahaaga kuu macallina wiilkoodii oo madaxweynahoodii oo u maqnaa baa tahay oo usoo noqday ilaahay uu soo nabadceliyey wixii wara waxay intay fadhi baynu ku wada hadli doonaa waa kulan hordhaca halka iyo soo dhoweyn iyo mahadnaq soo dhoweyntii ah ee dabcan waan isu warrami doonaa marxalad cusub buu dalku galay marxaladdaa cusub iyo dowrka puntland ay ka qaadan doonto iyo siday dibadhiska dalka soomaaliya mar walba ugu taagnayd iyo hadday wax ka khaldan yihiin toosinteeda labadaba waa shaqo na sugaysa mar walba oo golayaasha dowladda iyo dadkeedaba sugaysa weligeedii allehe doorashooyinku waxay iska leeyihiin laxaw iyo iyo iyo isqoonsi iyo maaragtay tuhun bay leedahay waxaan u baahannaha sidii dadkaan lagu yaqaanay xilliga tartanku jirana ee waa la tartabaayoo ee waa la isqoonsadaayo waxbaa dhaca laakiin markii ay dhammaato sidii lagu aqoon jiray in laga gudbo oo hore loo socdo oo dib aan loo fiirinin wixii tegayna cafallahu camahasala runtii puntland si mugle ayay uga qayb gashay waxayna ku faraxsan tahay natiijada ka soo baxday waxayna ilaahay ugu mahadnaqaysaa in si nabad ah uu xukunkii dalka u kala wareegay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaa shaqooyinka puntland u yaallay socdayna inay sidooda usii socdaan oo arrinta emergencyga ugu horrayso ah xagga abaaraha oo ah runtii aad inaan xoogga u saarno aan rajayn doonna haddii ilaahay idmo dalku abaartu waxaa waqdinteeda waa wada jirtaa waana lagu kala daran yahay waxaan filayaa puntland waa meelaha runtii u nugul oo maaragtay dadkeedu iyo degaankeedu biyo la-aanta ay aada ugu badan tahay maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe waa mahadsan yahay maxamed xuseen dheere markanna booliiska gobolka banaadir ayaa howlgalla ay sameeyeen waxay kusoo qabateen burcad oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo qaarkood isticmaalayeen waxyaabaha maanka duuriya waryahaga faadma cabdulqaadir xasan ayaa warkan eegasa dib ayaan ka maqli doonaa markana somalilan somalilan waxaa maalmihii u dambeeyey aada loo hadalayaa mudaharaadya ka dhacaya somalilan waxaana aada isku hayaa mucaaradka iyo xukuumadda haddaba taliyaha ciidanka booliiska somalilan ayaa waxaa heegan u geliyay dhammaan ciidamada booliiska somalilan waxaana uu sheegay inay sinaba u aqbali doonin mudaaharaad ay sameeyaan dad shacaba islamarkaasina waxay ka biyo diideen arrinta mucaarad ku adkeysanaya inay sameeyaan mudaharaadyo islaamiya waxaana uu sheegay inayna suuragal ahayn in xilligan somalilan mudaharaad laga sameeyo imtixaanada dugsiyada dhexe ee somalilan iyo galmudug oo maanta lasoo gabagabeeyey saaxiibada hawada naga jaan qaada warka habeen la socodsiinaya anigo cabdiwahaab cirguja waa naga intaas ee nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeeg weliya dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel